Dabkan oo ahaa mid aad baaxad u leh ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay xaafadda Taleex ee magaalada Muqdisho waxaana ka soo baxaya warar sheegaya in uu ka dhashay khasaare kala duwan. Dabkan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxa uu baabi'iyay xarumo ganacsi iyo guryo ku yaala xaafadda Taleex ee degmada Hodan waxaana ku basbaalay ilaa iyo afar dukaan iyo guryo kale oo la degan yahay. Waxaana uu ka kacay koronto sida ay saxaafaddu u sheegeen dadka deegaanka waxaana halkaasi laga soo badbaadiyay ilaa iyo shan iyo labaatan caruur ah. Wararka qaar ayaa sheegaya in cunug yar uu ku dhintay dabka sida uu ku waramayo qof goobjooga ah oo ka waramay dhacdada.
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun alxamdulilah ilaahay qadartiis waaye Wa- saacado ka hor anigoo maqan ayuu xaafadda dab ka kacay halkaas saasaa u jeediina u muuqatiin waaye alxamdulilah wax adduunyaha waaye wax dhammaanaay leh waaye wax ilmaadda wax ku gaaray ma lahan maya dad wax ku naqday ma jiraan gurigii laakiin iyo wixii kaleeto yaalay aa dhammaan ku gubteen guriga waxaa laga badbaadiyey carruur ilaa labaatan iyo shan carruur camala ku nooleed iyo dad waaweyn intaba ilaahay fadligiisa ee waxaa noo gurmaday dadka deriska ah waa la wada badbaadiyey alxamdulilah afar dukaanaa ku jira afar afartii waa gubad halkana daba kaayaraya shantaasaa gubad guriga ka dambeeyana waa baabay waa ujeedaan dabka niyo koronto ka kaca maqlay koronto ka kaca waxaan Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmihii dambe ku soo badanayay dabka